kulankan oo ay kasoo qaybgaleen wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka degmada bardaale qeybaha kala duwan ee hay-adaha ka shaqeeya biyaha iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ayaa loogu hadlay sidii biyo ku filan loogu heli lahaa dadka ku dhaqan degmada bardaale kulanka ayaa waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii wax loogu qaban lahaa baahiyaha biyaha ee degmada bardaale ka jira iyo sidii biyo xireenno loogu sameyn lahaa xiliyada roob gudoomiyaha degmada bardaale cali wardheere ayaa ugu horeyn ka hadlay baahiyaha ka jira degmada kii aragii aragii birdaal way kiyaale eelka suuro ka taalan suuro ka wareegsan suur may larey meel hoola ku waraabayaan marka suuro yo gabiil gabiila lan lahay waliba arlaadun degan dabara hataa suuro ka leey mana jiilal kooba kooy lan wilba suurtisa toose si oo yani sheershay biyo meel unku waraab inti hoole ee dal ku roogdo dhan ya meel ya meel eray ororeen ya meel eray biyo ku halay arada iyo onay toy inta onay toy donoriska walawna koodsadaan meeyeen biyoga sii silnadii fiilahay biis biyo badaba la meeyaay laka dhagada waayo yoona la meeyaayo dadkaas in kala dhibaatada oo biyo dhinaa oo aradaas yaala sheenan may kumid ah ini dadka aradaas ka nool isbitaale madi seedan hamar ilaa hindii madi la seeda reer bardaal kulli beerka in lagu haayo tilmaantay simka sakortan lan beer ku jiri nololis riskiga ka jarta marka iyada dhibaatada jarta tan kale may buu bardaal meelanka hoosayta madi bay dhow iska darka inta lanku bah meel dhulka hoosayta dowka daadka arlaa biyo inta ku tabiya birdaal qaado fadan ilaa gobiga may dharaa meelil ero buur dhow biyo ka daran may ka tusaase madu biyo ya kulli birdaaleen iska seedan madi ku badlan meelin bahan madada marka may baahan taa ini oo biyo ya lagu faydaysa daamlan soo bi hata biyo dhow daadki haayan birad meele oo eelka fidhiyan hata meelin ka hoosayto ini kanaalan soo bi meel daamlan soo bi biyo ya madu hataa beero waraab ee oonay tahay biyo gobiga lanka baafadi meelil ka gobado lagu faydaysa waana la waraabiyaa yaa rajeyeen in wasaaradda galanaysid degmada berdalen hel intaasi dhanka kale wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya imaan cali cabdi ayaa ka hadlay sida loogu faa-iideysan karo biyaha siyaasiin la socotaa sanayaalkan marna roobyarhana marti biyaryahana marti marna meernay biyo isku socdo badinka dambeyti hadda biyo oo tumiku wafka dhamadeen markaan istaraatiijiyada wasaaradda ayaa ay buu ahaa daraasaad badan la suubiya waxyaaba badan oo suubin wahanin batay ini biyoogan oo ilaahay sheenay kor liinqu haddana gudub haysa la kareebay oo liinku faa'iidaysaday kolley mashruucan koray weynbaa ku dhaqan gelinay oo haddan ka dhaqsiya badan waqti dhownayan balaawo doona degmadan baydhabo already assessmentation dhammaaday keliya implementationkaani dhamman haddana saas daraadee waan gudubnay oo manahay hay-adaha caalamiga ee internationalka dalbandirsanay inay degmooyinka la bilaari mashruucaas mashruucsu ay mayba haddana nasiibhan weeladayama degma degmada hodur iyo degmada berdaal markan saas daraadee waybaa fadaanaha insha allahu inay una biyo hoosoo dhulka ka jaro oo meeli laka darewnay oo ayna weydiyaani laakiin biyo hadda uun arag waxaynu life ee hana maro hay biyo hana maro ayaa way buuhan wayba go-aankan ayaa in lagu faa'iidaysan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo biyaha islamarkaana loogu golleeyahay in dadka ku nool koonfur galbeed ay helaan biyo nadiif ah